بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله baabu wadci اlmaai cinda اlkhalaa wuxuu baabu yahay wadci اlmaa'i biyaha oo la dhigo cinda alkhalaa masqusha agteeda macnaa biyihii qofka uu ku istanjoo lahaa oo ku tahaaro qaadan lahaa in la dhigo cinda alkhalaa masqusha agteeda iyo meesha ku xaajo gudanayay xadaثana cabdullahi bnu muxamed aljucfi almusnadi qaala xadaثana haashim ibnu qaasim kunyadiisa waxaa la yihahdaa abunadri qala xadaثana warqa bni cumar warqaa ibni cumar can cubayd illaahi bni abi yaziid laa yucrafu ismu abiihi magaca aabihii lama yaqaan aabihii wuxuu macruuf ku yahay kunyadiisa ah abu yaziid can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya salى اllahu alayhi waslama dakla alkhalaa nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu galay musqusha fawadactu lahu waxaan u diyaariyon u dhigay buu yidhi waduu'an biyo oo ku dahaaro qaato qaala nebigu wuxuu yidhi man wadaca haada yaa biyahan dhigay oo diyaariyey fa ukhbira waa loo sheego waxaa la yidhi waa ibnu cabbaas faqaala wuxuu yidhi allaahuma faqihu fi ddiin ilaahu diinka fahamsii ducaa cadiimuu ka dhaxlay ibnu cabbaas khidmadii nebigu uu khidmeeyey calayhi salaatu wasalaam oo biyaha uu diyaariyey wuxuu ku kasbaday duca aada muhiim u ah nebigu inuu ugu duceeyey alfiqhi fi diin ducadaasna ilahay waa ka ajiibay rasuulka calayh isalaatu wasalaam oo ibnu cabaas radia allahu canhu ilaahay diinka waa fahamsiiye allaahuma faqihu fi ddiin wa fii riwaayatin wacallimhu ta'wiil ilaahu diinka fahamsii ta'wiilkana bar waa tafsiirka xadiidkan inta badan wuxuu caan ku yahay ayadoo labada lafdi israacsan yihiin allaahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil laakiin bihada lafd looma tiirin karo bukhaari iyo muslim lafdiga allaahuma faqihu fi diin wacallimhu ta'wiil labada lafdiyo wada socda waxay ku jiraa fii musnadi axmed laakiin kuma sugna fi saxiixayn bukhaari iyo muslim kuma jiro saxiixeynka sidaana ku jirta allahuma faqihu fi ddiin oo gaara laakiin allahuma faqihu fi diin wacallimhu ta'wiil waa riwaayatu axmed fii musnadihi imaam axmed aa wariyey raximah llah fii musnadihi shaahidkan xadiidka sheikhu halkan u keenay waxa waaye fawadactu lahu waduu'an waxaa nabiga u dhigay calayhi salaatu wasalaam waduu'an waduu'an bifatxi lwaaw waa maa yutawada'u bihi waa wax lagu weysaysanayo waa biyaha oo qofka ku weysaysanayo ku dahaaro qaadanayo baabun laa tustaqbalu lqiblatu bigaa'itin aw bowlin ilaa cinda albinaa'i jidaarin aw naxwihi wuxuu baabu yahay laa tustaqbalu lqiblatu qiblada lama qaabilo biqaa'itin saxaro ow bowlin ama kaadi lagumlalama qaabilo ilaa cinda albinaa'i ilaa dhismaha agtii mooyaan jidaarin derbi ow naxwihi iyo wixii la mid ah derbi iyo wixii la mid ah dhismo agtiisa mooyaane ma bannaano ama lala qaabili maayo qiblada biqaa'itin ow bowl masaladan hadda ka hor waxaan kusoo marnay abuu shujaacan kusoo marnay khilaaf badanaana ka jiray laakiin aqwaashii ka jirta mid ka mid a ayuu bukhaari halkan rajaxayaa oo waxa weeye nahyigu inuu gaar ku yahay fi saxraa meelaha bannaanada ah inuu nahyiga gaar ku yahay amaa fi lbunyaan way bannaan tahay in qiblada la qaabilo biqaa'itin aw bowl inuu qofka u jeesto xagga qiblada asoo xaajo gudanaya ama uu u dhabar jeediyo qiblada asoo xaajo gudanaya waa bannaan tahay cinda albukhaariyi raximah llah qaala xadaana aadam qaala xadaana ibn abi diib aadamkan waa macruuf waa aadam ibn abi iyaas qaala xadaana ibn abi diib waa muxamed ibn cabdiraxmaan qaala xadaana الzuhri can caطaa ibni yaziidin اleyfi can abi ayub alanصaari khaalid ibn cabdillaah qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam idaa ataa axadukum algaa'ida hadduu axadkiin tago algaa'ida musqusha hadduu tago iyo meeshuu ku xaaja gudanayay falaa yastaqbil ilqiblata qiblada yuusan qaabilin walaa yuwallihaa dahra dhabarkiisana yuusan u jeedinin shariquu aw qaribuu shariquu jihada bari qaabila oo bari u jeesta aw qaribuu ama galbeed shariquu aw qaribuu meel walba miya meel walba ma ahan shariquu aw qaribuu waa reer madiina jihadooda iyo dadka la midka ah oo markaa hadday u jeestaan bari iyo hadday galbeed u jeestaanba aan qiblada qaabilayn una dhabar jeedinaynin laakiin haddii maalan qofka uu ku sugan yahay beled qibladiisu ay jirto jihatu shari jihada bariga ay qiblada ka jirto shariqu aw qaribu miyaa la leeyahay markaan la dhihi maayo mar walba waxaa la ilaalinaya waxa waaye qiblada inaan la qaabilin loona dhabar jeedin cinda qadaai alxaaja qibladu ama bariha kaa jirto ama galbeed ama waqooyi ama koofur jihada qiblada kaa jirtaba mana u jeesanaysi mana u dhabar jeedinaysi xadiidka abi ayuub sheikhu halkan ku sheegay waxay culummadu isku qabteen ujeeddada bukhaari xadiidkan ka leeyahay maxay tahay maxaa yeelay baabka wuxuu cinwaan uga dhigay laa tustaqbalu lqiblatu biqaa'idin aw bowlin markaasuu istihno geliyey istihnuhu waa maxay ilaa cinda albinaa'i jidaarin aw naxwi xadiidkani ma saasaa ku jirta xadiidka kuma jirto xadiidka nahyiga ku jira waa ilaaq waa la ilaaqay biduuni istinaa baabkan oo kale waxay ahayd inuu ku keeno xadiid istihno tusinaya oo soo reebaya haddii dhismo lagu dhex jiro mana sheegin fii hada albaab way isku khilaafeen shuraaxda saxiixulbukhaari sharaxday ujeeddada bukhaari iyo wuxuu uga dan leeyahay qaar ka mida waxay yidhaahdeen lafdiga alqaa'id lafdiga alqaa'id ayaa waxa uu yahay macnihiisu almakaanu lmudma'in min alardi waa dhul hooseeya oo arlada ka mid ah markii lafdigaa la isticmaalo lafdi alqaa'id waxaa ku baxaya meelaha sare ama dhulka maaragtay bannaan oo muuqanaya ama qiblada u jeesanaya ama u dhabar jeedinaya ku baxaya waxay yidhahdeen marka bukhaari wuxuu isticmaalay xaqiiqada luqawiga ayuu xadiidku isticmaalay xaqiiqada luqawiga ayuu ku dhegay oo ah almakaan lmudma'in min alardi maadaama alqaa'id ay tahay dhul bannaan oo makaan bannaan loola jeedo alqaa'id waxay yidhaahdeen nahyigu wuxuu ku saabsan yahay qaa'idka keliya bukhaari saasuu leeyahay nahyigu wuxuu ku saabsan yahay alqaa'id alqaa'id waa maxay markii xagga luqada la aado xagga luqada markii la aado waa dhul bannaan oo haddana hooga hooseeya ayaa waxaa la yidhahdaa alqaa'id dhanka luqada markii la fiiriyo idan laa tastaqbilu idaa ataa axadukum alqaa'ida alqaa'ida wuxuu ku fasirayaa haddii axadkiin dhul bannaan uu tago hadduu axadkiin dhul bannaan tago maxaa ku baxaya hadduu axadkiin dhismo tagaa ku baxaya idan wuxuu leeyahy bukhaari dhismaha lama diidana ee wuxuu nebigu diidan yahay calayh isalaatu wasalaam waa dhulka bannaan idaa ataa axadukum axadkiin hadduu tago alqaa'ida alqaa'id waa makaanu qadaa'i alxaaja markii sharciga loo noqdo iyo curfiga markii curfiga xaggii la aado alqaa'id meel bannaan keliya miyaa la yihahdaa meese meel kastoo lagu xaajo guto waa lagu ilaaqaa meel walbo lagu xaajo gutaa lagu ilaaqaa ama musqulo dhisan ha noqdaan ama dhul bannaan ha ahaada bukhaari laakiin ma fiirin midda curfiga ee wuxuu fiirin midda luqada jaanibka luqadu qabsaday yidhaahda xadiidka laftirkiisa markii la fiiriyo abu ayuub radia allaahu can xadiidkani ma wuxuu ka fahmay alqaa'id dhul bannaan keliya inuu yahay mase wuxuu abu ayuub xadiidka ka fahmay inuu caam yahay oo dhismo iyo iyo maaragta dhul bannaanba ay isku mid yihiin caam uu ka fahmay walidaalika markuu shaam tegey ee uu arkay musqulo u dhisan jihada qiblada wuxuu yidhahdee waxaan galnay musqulahaas fananxarifu canha wanastakfiru allaha caza wajalla waa isleexinayna waa isdadbaynay ilaahana dembi dhaafaan weydiisanayn ila masquuliya waxay u dhisnaayeen qaab qaabishan jihada qiblada abu ayuub marka xadiidka cumuum uu ka fahmay laakiin bukhaari raxmatullaahi calayhi alqaa'id wuxuu asaga ka qaatay jihada luqada idaa ataa axadukum alqaa'ida waxaa ku baxaya buu yidhi leeyahay dhismooyinkaa ku baxaya axadkiin hadduu taga meel bannaan saasa xadiidka lagu fasiraya waa sida loogu tawjiihiyey bukhaari warkiisa kuma cadda waa tawjuuha shuraaxda ay ka bixiyeen mid ka mid ah waxaa kaloo bukhaari raximahullah lagu fasiray hadalkii aan xadiidkan sababta u keenay waxay yidhaahdeen bukhaari raximahullah xadiidkan markuu sheegay wuxuu ka daba keenay baabka ku xiga xadiidka ibni cumar xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam dhammaantiina waxay yidhahdeen waa kaanahu shayun waaxid waa yani wuxuu la mid yahay xadi- axaadiida nebiga alay slat slam hal xadiid oo kale dhammaan waa wada xaq saas darteed waxay yidhahdeen xadiid abi ayuub uu sheegay baabka ku xigana xadiid ibni cumar uu ku keenay tawjiihan dambe khalalaa ku jira sababtoo khalal ku jira waxaa waaye haddii sidaa lagu macneeyo waxaa ka dhalanaya abwaabta bukhaari uu sameeyo dhan wax qiimaho gaara inaysan lahayn oo axaadiis isku dhex yaacsan tahay oo munaasabo aan la fiirinayn xadiidkan baab gaar uu u keenay xadiid ibni cumarna baab kale u keenay waa kala duway labada xadiid calaa kulli xaal tawjiiha hore u dhow inuu bukhaari dhanka luqada ka fiiriyey oo cala alxaqiiqa lugawiya uu ku ximbaaray idaa ataa axadukum alqaa'id wuxuu ku ximbaaray xaqiiqada dhanka luqada oo loola jeedo dhul bannaan musqulo maahan ilaa aslu lqaa'id dhul dhisan maahan waa barxado bannaan dhanka luqaduu ku ximbaaray idaa ataa axadukum alqaa'ida ay idaa ataa axadukum alfadaa alfadaa waa dhulka bannaanka ah axadkiina hadduu taga meel bannaan nahyiga xadiid abi ayuub wuxuu ku gaar yeelay dhulka bannaan keliya halkaa haddii sidaa lagu fasiro istinaha bukhaari waa ansaxaya oo yidhi ilaa cinda albinaa'i jidaarin aw naxwihi markaasna waxaa caddaanaya meesha xadiidka uu ka daliishanayo alimaam albukhaari raximah ullah xadiid abi ayuub cumuumka ku jira iyo xadiid ibni cumar iyo xadiid jaabir saddex xadiida baabkan ku jirta soo ma ahayn xadiid abi ayuub oo ilaaqaya nahyiga laa tastaqbilu lqiblata biqaa'iqin aw bowl walaa tastadbiruuha riwaayadaha qaar saasay ah walaakin shariquu aw qaribuu xadiid ibni cumar radia allahu canhu uu yihi raqiitu yowman calaa beyti xafsa fara'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam mustaqbila ashaam mustadbira alkacba iyo xadiid jaabir ibni cabdillaah oo yidhi nahaana nabiguu sheegay calayh isalaatu wasalaam nahaana an nastadbira alqiblata aw nastaqbilaha wuxuu nabigu naga reebay inaan qiblada u dhabar jeedinno iyo inaan qaabilno bifuruujina idaa haraqna almaa haddii aan biyaha shubayn macnaha wuxuu ka wadaa haddii aan kaadinayno iyo haddii aan xaajo gudanaynaba inaan qiblada u qaabilno inaan u dhabar jeedino nabigu waa naga reebay uma ra'aytuhu qabla mowtihi bicaamin kadibna waxaan arkay intuusan nebiga dhiman sanad ka hor yabuulu mustaqbila alqibla asoo nebiga kaadinaya xaaluu yahay mid u jeeda dhanka qiblada waa qabla mowtihi bicaamin sanad ka hor naasikh waa imiyaa la leeyahay naasikh waayo la dhihi maayo laakiin waa la jamcinaya waxaa lagu jamcinayaa cumuumka xadiid abi ayuub ku jira in laga soo khasisayo markuu qofka dhismo ku jiro waana sida bukhaari raximahullah uu u baabeeyey jamcan bayna aladila ayadoo adilada lagu jamcinayo saddexdii xadiidba lagu dhaqmayo waa in la yidhahdo dhismaha haddii uu qofka dhismo ku jirana waa bannaan tahay haddii meel bannaan ay tahana ma bannaan saddexda xadiidku dhaqankooda waxay soo wada gelayaan baabka bukhaari laa tastaqbilu laa tustaqbalu lqiblatu biqaa'iqin aw bowlin ilaa cinda albinaa'i jidaarin aw naxwihi ilaa cinda albinaa yaa soo reebaya istinahaas xadiid ibni cumar iyo xadiid jaabir ayaa istinaha wata ayagaa lagu soo reebaya haddii dhisma uusan jirin derbi iyo wax la mid ah oo qofka ku aadanay muxuu u noqonayaa nahyiga xadiid abi ayuub oo ah inaanan qiblada la qaabilin biqaa'itin aw bowl wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin